iyada oo ay si aada isu soo tarayaan talooyinka loo jeedinaya kenyaanka ee ku aadan inay qaataan tallaalka looga hortago cudursidaha halista ah ee covid sagaal iyo toban ayaa dhanka kale qaar ka mid a waxgaradka bulshada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isli oo si gaara ula hadlay warbaahinta star waxa ay ku baaqeen in si buuxda loo qaato tallaalka si loo helo bulsho caafimaad qabtaa talaalkii hadda wuu soo gaaray waana lacag la-aan shuruudana waa la keenayo hadda ah lama heli doono safarada sidoo kale basaska diyaaradaha meelaha lagu dalxiiso in la tago haddaanan qaadan talaalka ama aadan wadinba shahaadadeeda taasna waxaa loogu talagalay in qof kasta oo mujtamaca kenya ku nool ama muwaadin ahaw ama muhaajir ahaw in aad macnaa runtii aad ka qayb qaadatid talaalka si loo helo bulsho fiyow informationka inaan raadno aqoonta inaan raadno marka xaggee ka raadinayna idaacadii googleki yaa jiro internetka yaa jiro odayaasha yaa jiro dadka waxbartay yaa jirto dowladda la fadhiiso jiifkaaga la fadhiiso sheeqa la fadhiiso macalin ibraahim macalin waxa uu ka mid yahay culimmada xaafadda islii ee deegaanka kaamukunji waxa uu ugu baaqay dadweynaha ku nool xaafadda inay si dhow ula shaqeeyaan dowladda ayna qaataan tallaalka aniga magacayga waxaa la yidhahdaa macalin ibraahim cali macalin waa maantay waxaan ahay nin imaam ah haddana jemani ayuunbaa kumi marka mar kastana waan isla shaqaynaa ha ahaato security ha ahaato biace caafimaad ahaato wax kasta ahaato waan isla shaqaynaa wix allaale wixii ka dhacaya nairobi khaasatan kamakuji subcounty marka waa ii yeelaan wax kasta wixii maaratay ay nagala maaratay nagala tashadaan talaan anagana u jeedinaa caafimaadka sidee maaratay waxaan koronagan hadda socdo oo dadkan in maarata ay tallaal qaataan tallaalkii qofkii aan qaadanayn siduu ku qaadan lahaa inaan dadkii baraarujin masaajidihii madarasooyinkii meelihii dadka ay ku badnaayeen saan aan u dhexdhigi lahayn oo ay u qaadan lahayn baashaas kii hore qofkii qaatay kii labaadna oo masjidka marka loo soo dira haddana uu ka qaata waxa uu meesha ka saaray dacaayadaha been abuurka ee laga faafinayo tallaalka kuwaas oo waxba kama jiraan ku tilmaamay baalkan waa wax maaratay dadka u fiican caafimaadkiisa maxaa yeelay dad baa siyaabo fara badan tafsiirtaan waxay u tafsiirinaya baalkan haddaad duratid hadhow ma dhalaysid hadhow saan waaye yaa la leeyahay waxaas waa been iyo kadaayib wax waa caafimaad loogu talagalay markana in dadka waxaan ku baraarujin lahaa in ay qaataan meel kasta ay joogaan waatay marka dadka ku dhegaysanaya ee iyagu si dhaba aan u fahansanayn macnaha uu leeyahay tallaalka iyo qiimaha uu ku fadhiyo fariintaada ugu dambaysa ee aad la wadaagi lahayd maadaama aad ka mid tahay culimmada xaafadda islii maxaa ay tahay haddaan culimmadii xaafadda islii aan ahay oon ka mid ahay waxaan ku baraarujin lahaa walaalahay muslimiinta khaasatan soomaalida degan islii in ay qaataan tallaalkaas wax dhib uu u keenaana ma laha laakiin caafimaad ahaan sideeda adduunyada ka socoto wuu noo fiican yahay maxaa waa cudur fara badan oo jirkeenna maaragtay ku jiro ayuu maaragtay ka hortageeda umanfaca adaylaha na caafimaadinaya laakiin wax daruuro ah oo maarata aan ka maarmaynin yaa maasha noogu jiro inay qaataan aan ku baraarujin lahaa iyada oo la dardargelinayo tallaalka ka dhanka cudursidaha corona ayaa howlwadeenno caafimaad oo ka socda maamulka qaabilsan dhanka adeeg bixinta caasimada ee n m s waxay sheegeen in labaatan iyo sideedda bishani ay tegi doonaan xaafadda juuja road gaar ahaan masjidka alaamiin halkaasna ay ka fulin doonaan oloole tallaal bixin ah laga bilaabo sagaalka subaxnimo ilaa kowda duhurnimo yuusuf gaas star f m nairobi